waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s ccom cau xariijin soomaali waa arrin laga xumaado weeye nidaamka loo dejiyey nidaamkii hore oo senatka lagu soo geli jiray waa tan dowladdan hadda jirta ay baabi'isay michael tombel ayaa baabi'iyey nidaamkaas ayay horta kusoo gashay qoftan referenceski inay wax ka hesho ayay ayaa ayaa loogu talagalay iyadana waa sheegtay habeen dhaweed markii q an agii waxay tiri michael temple thank you ay tiri si fiican waa ku mahadsan tahay inaad yacni noo samaysay waddo aan kusoo geli karno sanadkaan kusoo geli karno marka waa arrin laga shaqeeyey waayo waa gartay marka laakiin hadalladeeda iyo marka la fiiriyo guud ahaan muslimiinta see u dareemeen bay kula tahay horta qof dhibaatada maanta adduunka taalla waxa weye dad jaahiliin ah ayaa ayaa arrimahoodu ay socdaan qofku hadduunan aqoon lahayn oo xadaarad lahayn oo wax celiya ayna jirin waxyaabaha ka dhacay iyada gabadh bolin hanson iyo kan hadda maraykanka loo soo wado in la doorto waa noocaasa hadda adduunkii haysta qayladooda meel kasta taalla marka waa cabsi bay dadka gelinaysaa hadalka ay ku hadlayso dadka cabsi bay gelinaysaa xataa barnaamijkii q an a ay ku jirtay ninka barnaamijka waday wuxuu yidhi nin baa su-aal weydiy wuxuu yidhi wiil yar baa fadhiya oo waxa aad tiraahdo iyo hadallada aad leedahay ka baqaye maxaad ku qancin kartaa uu ku degi karaa jawaab ma bixinid sababtoo inay dadka baqdin geliso cabsi geliso unbay iyadu usoo diyaar garowday wax kale ma hayso xal ma hayso xataa dadaa w nimankii yidhi nala cashay wax nala cun waa ka diiday marka dadka dadka australiyaanka arrintaas way ku cambaareeyeen inayn waxba ogeyn way fahamsan yihiin marka anigu waxaan dhihi lahaa dadkeenna muslimiinta ah yaynan sas ka qaadin waxaan sababtoo maalinta aad sas qaado oo baqdin ku gasho waa intii lagaa rabay meeshaan qofna lama ogola in lagu xadgudbo sida yacni sharciyadu ay qorayaan qof bareer loogu ogol yahay in wax la gaarsiiyo lama ogola waddankan waddan waxaa weeye sharci ka jiro dadku ha isticmaaleen caqli iyo sharci labadaa ha isticmaaleen guud ahaan waxaan ku talin lahaa gabdhaha ayaa laga yaabaa inay baqdin badan ay soo marto sababtoo ah iyagoo xijaabkii ay wataan waa muuqanayaan marka horta habeenkii bixbixidda ha iska daayeen gabdho runtii sidaasaan anigu ku talin lahaa habeenkii inay guryahooda joogaan oo waxba ayna bixin hadday noqoto xataa inay baxayaan inay qof uuna qof keliya ku bixine laba iyo saddex ay isku raacaan wixii handada oo wax damca inay handadaanna mobile ma dadka dhan wada haystaan hakas ha ka sawireen ha sawireen waxooda ha duubeen evidence waa hageeyeen booliiska stationka ugu dhow hageeyeen saasay lagu ogaanayaa statistically dad crimeka intuu marayo iyo meesha dadka handadaada la marinayo waddankan waddan sidaas u shaqeeya weeye marka messagekayga waxa weeye yaan la baqin cidna yaan wax loo geysanin ciddii su-aal keento hadal rabtana hadalala hadlo hadal halala hadlo hadalku wax furan weeye yacni dadku hadal bay wax isku fahm wax isku fahamsiiyaan oo isku qanciyaan laakiin qofkii handadaad iyo dhibaato kala wada waa laga istaagayaa wixii la qaban karo oo evidence collectionna ayaa la samaynaya waa gartay waxaad moodaa hadalladan ku aadan muslimiintu inay soo kordhayaan gabar sonia kruger la yidhaahdo iyaduna barnaamij ka baxa telefishinka janaaltenka subaxii maalin dhaweyd waxay tiri oo hadal cada hoose cada ay u tiri waxaan rabaa muslimiinta dalka soo gelaysa in la joojiyo marka fariimahaas isa soo taraya kolleyba waxaa lagu cabiraya oo la leeyahay falalka argagixiso caalamka ka dhacay waxay soo qaataan kii niis ka dhacay kii orlando ka dhacay kuwa ka dhacaya dalalka muslimiinta marka cabsidaas haysa dadka muslimiinta aan ahayn ee australiyaanka miyaan loo garaabi karin sheekh ciise anigu ma qabo waxaan ugu garaabo sababtoo ah haddii ay yacni dad runta ka hadlaya ay yihiin oo cabsi runa qaba anigu waxaan waa u garaabi lahaa markay arrintaasi jirto oo cabsi runa ay jirto laakiin niman waashay dad waashay dad iyaga dadka faransiiskaa sheegaya ninkii hadda niis dadka baabuur baabuurka mariyey faransiiskaa sheegaya laba usbuuc ayuu wuxuu ahaa layidhi muslim seeflabooda laba usbuuc qofka lagumaba xakumi karaba waana caddahay nin waxbartay inuunu ahayn taariikhdiisana way sheegayaan ilaa yaraantiisu inuu ahaa nin wax kharbudo oo wax baabi'iyo oo alcohol iyo baddaas ku jiray nin maskaxda looga jiro inuu yahay way sheegayaan laakiin haddana magaca unbay fiirinayaan ha magacii maxamed iyo xuseeni soomaaha ha kaasaan na baqdin gelinayo marka waxaan ugu garaabo ma hayo waa yacni jaahilnimo ayaa haysa dadkan iyo aqoon darra haysa iyo saan hore u sheegay xadaaraddii baa ka maqan xadaarad ma laha qofka baqaaya oo meel aan waxba jirin ka baqaaya qof aan xadaarad lahayn wey waa gartay telefishinka isla janaal tenka yaqeeya weliid cali barnaamijka xalay ugu dambeeyo uu duubay waxaa ku jirtay inuu isagu garowsan yahay cabsida haysa dadka australiyanka sony kruger magaceedu soo qaatay pauline hanser oo kale marka isaguna wuxuu leeyahay dhinacayga muslim ahaan xataa cabsiba ay ugu jirto maadaama cabsidii laba dhinacayba taa ha la wada hadlo intii laysku qaylin lahaa ee dhibaato dareenka noocaas oo kalea dadka qaba ka warreeyaga wallaahi horta qof walbaba shaksi weeye shaksi kasta sibuu wax u arki karaa oo ay la noqon kartaa arrinta waliid cali waa nin miidiyaha ku jira waa nin waxaa laga yaabaa isaga laftigiisa inay dad handaladan dhici karta marka baqdin inuu qabi karo way dhici kartaa laakiin anigu taan leeyahay dadkan baqdintan laga badbadinayo oo si waxayna ahayn laga dhigaayo anigu ma qabo teeda kale dadkan waa dad hadlay hadda qoftan polin hanson iyo dadka usoo gelaya baarlamaanka iyo horta lix sanoy joogayaanaa la yiri sida la leeyahay sanadka lix sanoy jiraysaa lix sano waa inaan baranaa sidaan yacni ugu adkaysan lahayn oo u maarayn lahayn dhibkooda iyo waxooda inaan baranno weye sababtoo lix bilood waa joogaya lix sano way joogayaan halkan dowladdu siday sheegtay prime minister suu sheegana wuxuu yidhi dadka waddankan la keenayo diin kuma dhisna wax kale kuma dhisna bini-aadnimay ku dhisan tahay lama kala saarayo dadka sida uu sheegay waa sidaas marka arrintaas inaan muslimiinta dadka madaxda u ah inay arrintaas xoojiyaan oo dowladda ay garansiiyaan in waddankan multicultural uu yahay oo arrintaa la xoojiyo baadintana meesha ay ka baxdo waa gartay sheekh ciiso tan u dambaysa polin hanson inkastoo hadalkeeda ama lix sana ha ku jirto ama baarlamaanka sanadka saddex sana ha ku jirto maadaama double dissolution uu jira xildhibaanada qaarkood ama senatarada qaarkood waxaa laga yaaba saddex sana keliya inay joogaan laakiin maadaama dowladda hadda la doortay sanadka aysan aqlabiyad ku ahayn pauline hanson haddii saddex ama afar senatar ay ka hesho waxaaba laga yaabaabaa la leeyahay siyaasadaha dowladda inay saameyn ku yeelato iyadii xisbigeeda taasu mawaysan cabsi gooniya keeni karin maadaama dowladdii ay tiradooda u baahan tahay way way way way horta habeen dhoweed ninka q an a ga barnaamij aada muhiim u ahaa wuxuu weydiiyey ninka barnaamijka waday haddii waxyaabo adigu aada rabto laguu yeeli waayo dowladda barnaamijyadeeda iyo legislationkeeda wato ma diidaysaa mayay tiri laakiin ma xasuusan doonto waa laga yaabaa inay jebiso hadalkaas ay hadda tiri sababtoo qof aan waxba garanayn weeye haddee dadku waa badan yihiin saneed keligeed ma aha cross benchers badanaa meesha jooga ninkii xataa habeenkii fadhiyay nick xenophon waa arrintaas si xoogaa yacni latifan ayuu uga hadlay marka waxaan rumaysnahay inay waxba qaadi doonin oo keliya la ceebayn doono waxa ay meesha la yimaadaan
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali